halkaa dhegeystayaal nagala socotiin waa laanta af soomaaliga v o a taliyihii ciidamada sirdoonka gobolka sool ee somalilan cabdiqani guhaad xasan ayaa xalay lagu dilay magaalada lascanood ee xarunta gobolka sool haddaba dilka taliyaha ayaa wariyaha v o eda cabdikariim olol waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool saleebaan diiriye cabdi
bismillahi raxmaan iraxiim cabdikariin adiga v o a aad baan idin salaamayaa dilkaasi waa dhacay taliyihii sirdoonka cabdiqani guhaad xasan ayaa xalay gacan ku xaqdarin ku dishay gobolka sool inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun waxaan uga tacsiyeenayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo carruurtii iyo xaasaskii iyo ciddii u ka geeriyooday gaar ahaan waxaan kaloo uga tacsiyadeynayaa qaranka somalilan iyo gobolka sool dhammaan haatan muddo ka horeysana uu ku geeriyooday isna gaadhigiisa oo loogu xidhay qarax guddoomiyihii maxkabadda inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun mar labaad iyo mar saddexaadba miyay jirtaa guddoomiyaciid aad usoo qabateen dilkii taliyaha sirdoonka ee gobolka sool ee ka dhacay magaalada laascanood xalay way jirtaa cid kolley la tuhunsan yahay oo lasoo qabtay iyana kolley dee kiiskii iyo dee barnaamijkii wuu socdaa dee wixii caddaadana dee kolley dib unbaa laga ogaan doonaa xanumaya de hadda inaan ka hor dhacaynin waayo maadaama dee hawshu xalay unbay ahayd markaa lagama hor dhici karo kolley baaritiin baa socda tirada dadka aad hadda gacantaad ku haysaan oo kale ma noo xaqiijin karaysaan tiradaasi adigu iyo kolley dee baaritiinka haddin baanu kasoo sheegaynaa laakiin tira lahayaa way jirtaan talan kolley ilaa saddex qof adigu waa lahayaa markaa kolley dee dib baanu kasoo sheegi doonaa haddii lahay waxaa jirtay in dhowaantani uu magaalada laascanood gudaheeda qarax uu ku geeriyooday guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool bal ka waran kale halka ay marayso bal xog nagasi kiiskaasi dee waa jiray isna baaritiinkiisi waa socday dad xidhanina waa jiray oo haddeer xabsiyada ku jira isna baaritiinkiisii hay-adaha dee ku shaqale baaritiinkoodii baa socday iyada qudhooda hawshan oo dee lagu jiro unba hawshanna ay dhacday marka iyada laftigeeda dee ka hordegi mayno weli dee wax soo baxay ma jiraan laakiin baaritiin kolley xoog la socda marka taliyaha sirdoonka iyo guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool ma wax xidhiidha ka dhexeeya dilalkaasi dee kolley gobol ahaan dee shaqada gobolka ha hayeen laakiin dee kolley waa laaban kala duwan oo dee qof waliba shaqadiisa unbu yuu madax banaanaa oo madax banaan yahay marka hadeer wax dee hadeer maanta iyaga ka dhexeeya oo hadeer khaasaan uga dhexeeyey dee ma ogid qof waliba shaqadiisa waa la garan karaa dee waxa ay ahayd kaasi waxaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool saleebaan diiriye cabdi oo magaalada laascanood ugu waramayay wariyaha v o eda cabdikariim olol